deegaankan buur jiraacada ka bilaacda ma garat arrintaas dib daawan baa ka dadaysan todoba qof baa dhinteen ma garat arrintaas marka marka adu arrimahaas deegaankaas ka jira jiraacada cuduradaas waa jiraaca deegaanada ee cudurka jiraacada uu ka dilaacay dadka ay ku dhinteen waa halkee saabley saabley baa toona heedawey oo toona buur rabo u jirta shan iyo toban kilomitr u jirta metrkaas ku dhufa dhow aad bay ku dhamaadeen dadka haabo dadkaas waa aragnay waa dad shan sano waxay ka yar ilaa qof dad waaweyn waa ku jira dad waaweyn laba qof baa ku jirta ma garat marka dadkaasaa ku dhamaaday marka waa todoba qof oo dadka dhintay hadda hadduu afartan iyo laba qofna hadda waa garaabato weeye marka arrintaas dadkaas aad baa ugu dhiban yahin adow sidee ayaad ku ogaateen in cudurkan dadka u dhinteen iyo jiraacada sidaad ku ogaateen jadeecada jadeecada calaamooyinka lagu garan karayo ayaa dadkaas aan ugu tagnay jadeecada cudurada calaamada lagu kortada ayaa jira waxaa kamid a qandhada korkooda bahalaha kasoo babaxaan iyo dadkoo jaaranka qaadan waayo dhuuntoo kala goodo waxyaalaha soo badan baa sababadaasaan ku aragnay dadkana jadeecada dhintan ma dad hoomiyaba mise waa dad tuulalan degan dadka hadda tilad waxay u leeyihiin meel la yidhahdo saabley saabley baa toona heedawey oo toona buur rabo u jirta shan iyo toban kilomitr u jirta metrkaas ku dhufa dhow aad bay ku dhamaadeen waa garta deegaanka maysan ka jirin adeegyo caafimaad oo lagu daweeyo dadka bukaanada ah aduu sidii dowladda dhexe dalka u burbursato caafimaadka deegaanada horta aad buu iska yiri ma garat marka deegaanada hadda hayado meeshaan g h ahay meeshaan ka shaqaynaysay iyadana xagga xagga xagga nabadgelya awgeed baa iyadana hadda beriyahan u istaagan ma garat marka aduu dhibaatooyinkaas waa ka jira dadkaasna hadda su-aashan jeclaan kudeeya waxay tahay maadaama dad isugu jira dad waaweyn iyo carruurba ay u dhinteen cudurka jadeecada isla markaana halka tiro afartan ku dhowna ay leeg daran yihiin dadka dhigantuuleenkaas miyaysan helin talaalka cudurka jadeecada bo dadka asaga dheeha jadeecada dhulkaas xilli dhow dadkan tallaal la-aan baa sababaha siyaa keena ma garat marka dadkaas waxaa sababo keenay xaggaas daryaalka xagga caafimaad ilaahay baa caafimaad arrintaas iyada daryeel la-aan iyo tallaal la-aan baa sababayaa sababay inuu baalkaas soo noqdo ma garat maxaa loo aareynayaa in cudurka jadeecada uu ka dilaaco qaar ka mida tuulooyinka hoos yimaada degmada buurmaba xilligan oo waa iska dhi cudur iska rabaanayo waxaa dowlaha baa ku shaqalaa de xilli uu leeyahay haddan anaguna ma jirto hadda cudurkaas waana ka dilaa dadkaasna waa u dhamaaday hadda waxna hadda weli ay dilayeen oo hadda taasna hadda waxay noqon tahay ilaahi baa og ama horreyntaas waxaan u jeedinaya dhammaanba ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto dadkaas caafimaadka iyo ururada samafalka iyo daaliyaha soomaalida ee gobolka u dhashay dadkaas inay dee gargaar caafimaad ay la soo gaaraan aan ka codsanaya